gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad weheliye ayaa ku guuleystay inuu heshiis dhex dhigo beelo walaalo ah oo dhowaan ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada matawaan ee gobolka hiiraan isagoo labada beelood u kala wareejiyey diyada ama magta toban ruux oo ku geeriyootay colaadii labadaasi beelood walaalaha ah dhex martay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada beelood ayaa u mahadceliyey maamulka gobolka hiiraan waxaayna ballanqaadeen in heshiiska nabadeed ay qaateen waxaan maanta aad iyo aad aan ugu faraxsannahay laba dhacdo oo madax meesha la yidhaahdo afar irdood iyo meer dacay ka dhacday oo aad u xanuun badneed maantoo jimco ah in dhacdadii foosha xumeed wanaag ay ku soo gebagabowso ayaa ilaahay mahaddiisa ilaah maxad uga haynaa waxaan mahad u soo celinaynaa iyo bogaadin ciidamada dowladda ee qaybaheeda kala duwan qaybaha amniga ee maamulada ee labada gobol ee galmudug iyo hirshabeelle aad iyo aad iskugu dhabar jebiyey muddo badan u carajiifay labada walaalaha ah wixii hore waa dhaceena wax dambe inaysan dhicin aad iyo aad iskugu dhabar jebiyey maantana miradhal fiican ay dhashay dadaalkoodii ayagana waa mahad celinaynaa walaalaheenna xaqii aan ku lahaynay waa ka qaadannay maanta waxaan helnay siddeed nin magtoodaa naga maqneed waan haysanay waana laku soo wareejiyey laba nin ayaan geysannay annagana oona laku lahay labadiina waan iska wareeji geedkan quraca ahi sida nin iga horreeya u sheegaba saddex bilooday ku sii dhadhowdahay dhacdadii ka dhacday afaridood iyo miir dacay in maamulka u istaago oo dowlad goboleedka hirshabeelle u istaago oo guddoomiyuhu ugu sarreeyo dhammaan ciidamada kala gedisan degmada matabaan guddoomiyaheeda maamulka dhammaan u istaago dhexda u xirto inaan dhiiggii daata midka dambe laga daba daadin allihii subxaana wa tacaala haynay u sugnaatay waxaan ka heshiinnay rag toban nina oo labana ay xaggooda annaga xaggannaga ka baxday siddeed ninna ayaga xaggooda ay ka baxday siddeeddii magtoodii waa lagu wareejiyey walaalahana way ka qanceen annaguna labaan qaadannay meeshaas nin afaridood ka horreeyey ayaa warkiisii cabbaar taagtaagmay waxaa la wareegay guddoomiyaha gobolka dhinaca kale guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad weheliye ayaa sheegay inuu sii joogtay doono heshiisada dib u heshiisiineed ee uu ka wado deegaanada gobolka hiiraan
waxaa ka dhaxeeyey ay isku qabsadeen oon halkan uga garnaqnay koob iyo toban qofood oo halkan la keenay oo ku gooriyootay dhacdooyinkaas iyo kuwo la mid ah koob iyo tobankii qofood toban qofood oo ka mida waxaan kala wareejinnay sidai odayaashuba caddeeyeen diyadoodii iyo megtii qolo walba qolada kale ka jirta horeyna odagoodii waa u sheegay odayaashoodii inaan hadda si guud ay noogu qiraan inay guddoomeen waxaa soo haray laba iyo siddeed marka laysku daro waa toban qofkii koob iyo tobanaad marxuumkii koob iyo tobanaad waxaan qaadannay inaanu noqon isku tuurtuur meel cidlaana aanu ka bixin nidaamka dawliga ah oon anigu maanta halkan wakiil uga ahay dawladda hirshabeelle ee soomaaliyeed oon guddoomiyihii gobolka hiiraan ahay garbahaygana halkan fadhiyaan ayaa qaadannay inaan meg dhowno waxaan isla qaadannay nabaddaas waxaan u soo marnay wakhti badan waxaan u soo hurnay xilyo kala duwan oo adkaa waxaan rabnaa inaanay naga noqon oon rabaa inaan ku dardaarmo inaan halkan isugu nimaado diyooyin kala wareegsanno isla markaasna ay halkii ka sii bilaabato wax macnaha ay samaynayso male aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan rabnaa maanta inaan isla qaadanno annagoo fursaddan ka faa'iidaysanayno maadaama aan halkan u nimid inaan munkar suulinno khayrna aan ka shaqayno inaad dhammaantiin isbaarada si iskula mida aad ula dirirtaan waxaa goobjoog ka ahaa dhammaystirka madasha taariikhiga ah ee lagu gaaray xalka waaro gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka xasan ibraahim cabdule gudoomiyaha degmada matawaan mudane bashiir sheekeeye taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada qalabka sida enisa iyo kan xoogga dalka soomaaliyeed